Deegaanka Carta ee degmada Carmo ayaa laga dhagax dhigay dhismaha saldhigga booliiska ee degmadaasi. Munaasabadda lagu dhagax dhigay rogta booliiska deegaanka Carta ayaa waxaa kasoo qayb galay maamulka degmada, saraakiil, iyo qaybaha kale ee bulshada. Duqa degmada Carmo Maxamed Cali Xirsi iyo qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa si wadajir ah uga warbixiyay dhagax dhigga dhismaha saldhigga booliiska ee deegaanka Carte.
isugu maanta dhagax dhigga rugta magaalada Carta ee heer degmo iyo heer een, degaan Een, insha allahu kulankaas waxa ah in magaalada Carta rugteedii la dhagax dhigo Ee, dhammaan inta kas- nagala soo qayb gasheena een, waa mahadsantihiin baan leenahay Een, waxa weeye waxqabadkiisii waan dhagax dhignay laakiin waxqabadkiisii iyo ficilkiisii iyo dadaalkiisiina waa inoo haray in maanta inoo suura gashay inaan dhagax dhigno rugtii magaalada carto ee deegaanka ku hareeraysan taas oo ay ka mid- looga gol leeyahay in laga qayb qaato amniga amnigu waa waxaa koowaad aynu ku tiirsannahay waana waxaynu u baahannahay meeshana waxaa lagu bilaabay hadda si isku tashiya oo bulshada reer carto ay ku midaysan yihiin laakiin waxa ay marti u tahay iyo dhammaystirkeedaba waxa weeye dowladda qaybaheeda kala duwan waxaan rabaa markaan inaan baaq isugu diro dowladda puntland inay doorkeeda qaadato dowladdu waxay bulshada ku cagaarantaa mar kasta inay iyagu isku tashi sameeyaan laakiin mararka qaar waxaa dhacda markay bulshada isku tashi sameeyaan inay waayaan garabka dowladda marka halkan waxaan ka adkeynaynaa inay dowladdu qaadato doorkeeda aanu goobjoog u nahay xarun waxay tahay rug ah oo cabisan amniga maadaama deegaanku weynaaday oo magaaladii ay fiday dadka shacabkaaba waxay go'aansadeen inay eh, bilaabaan meel ay amniga wax waxay xirtaan hadday dhallinyaro cad tahay iyo hadday arrin kale tahayba waxa weeye eh, hadda dhagax dhigii baa dhacay guddoomiyihii baan la jooga carmo waxaan kaliya oo rabaa bulshadu waa diyaarsan tahay oo waa iyagaa bilaabay maamulka amniga iyo taliska boolisku wuxuu ku lahaa oo hawshatana hawshiisii ahayd inuu qabtona ay ahayd Dhismaha saldhigga ayaa waxa uu door muhiim ah ka qaadanaya horumarinta amniga deegaanka Carte ee degmada Carmo.